gobolka gado nyaanyamaroodeyda ee suuqyada magaalada jowhare ee gobolka shabeellada dhexe weliba lagu dareemahaya hoose niyow biliran gureed markiyo hiriman jidate hiriiryaaya jowhare iyo nay balcata qaar kumada ganacsatada jowhar weliba iyo ku hadaleena isbedelka nyaanyada kakoyti ee hoose niyowkana nagatito saameyn weynka weelati ganacsisho awel waxaa lasii jiray shan boqol afar boqol iyo konton afar boqol hadda wuxuu maraya saddex boqol waa midda gacansaarka eh midda suguuntadana waa laba boqol iyo afartan laba boqol iyo labaatan aniga dadka faashliyaasha ah faashle ah faashle dadka beeraha ka kaystaan kasii kataa ganacstaan ah waa laba waday kala leeyihin bismillahi raxmaan raxiim nuuley nuur macow ah dhibaatooyin badan aan magaaladan ka cabanay na haysto dhibaatooyinkaas oo ah koonko iyo jowhar wadooyinku isku xidho inay baabuurtii mari karin inay baabuurtii laamiga mari karin inay aboolle iyo hadday horaab do'o ay baabuurtii hakanayso kow nyaanyadan waagay qaaliga ahaa jirtay ay fiicneed hadda dhibaatada nyaanyada suuqa iskugu keentay baawur ma leh baabuurkii afartan litir ku bixi jirtay ama konton litir ku bixi jirtay boqol litira ku baxayso halkaasii walaweyn buu marayaa yaa halkaasii walaweynuu marayaa yaa nyaanyada inay qaalin weyso ay dhibaataan ku noqoto dhibaato xirmay ilaa koonka ilaa jowhar ilaa aboole dhibkaasaa keen markuu roob yimaado haddii kaaga warbixiyo nyaanyada suuqa ee magaalada jowhar suuqa awalkii hore suuq fiican oo ahay suuq wax badan oo wadooyin badan u furan oo ahay magaalada hadda suuqii xamar iyo jowhar ay kala xihan yahay jid oo balcad iyo jowhar intuu dhexaysa meel lambar ma laha meel qudaar oo loo safriyo ma laha haddana fatahaada webiga shabeellaa baxay oo biyocaddiyo joor hadda doomana loo raacaa oo wadda looma haayo yaayana saas ma gasho oo waxay roon tahay in inta laga qaado toos loo geeyo qoraxsin hadda way xiran tahay meelihii loo qaadi jiray marka hadda magaalada halka irida u furneed waxay ayd iridda xamar loo soo aada oo loo aada xamarna waxaa waa hadda yaay waa ka raqiistay dhoobe ayaay zaa'id loogu keenay awal joor waxaa ganacsiga yaay la kala siisanaya afar boqol konton ilaa shan boqol yaay u dhow hadda laba boqol boqol iyo sideetan boqol iyo toddobaatan intaasay maraysaa calaashaan yaayadii meel u safarta ma laha suuqii o dhan waa isku cakiran yahay marka dhibaatadaasaa keentay iyo beerleydii oo zaa'id yahay u tabcaanto ninkii laba jibaal falanay aytros kaga dhigoa kii aytar falanay laba aytros kaga dhigoa marka yaayadii saasa suuqa ee zaa'id ugu soo noqotay inay suuq ku raqiiso